أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhagaysanaysaye ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a dibadbaxyo lagu diidan yahay xasuuqa diyaaradaha turkiga ee soomaaliya oo maalintii saddexaad oo xiriir ah ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya maxaan ka ognahay ilaalinta xuquuqda ay isku leeyihiin deriska iyo booska ay ka joogto diinta islaamka waxaad caawa maqli doontaan warbixin ku aadan deris wanaagga iyo sida qofka muslimka ah looga doonayo in uu ka soo baxo mas-uuliyaddaasi kenya oo si weyn looga hadalhayo weerar ka dhacay gobolka mandheera kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga bay iyo beesha tuni ee degta wilaayadaasi oo ku soo idlaaday deegaan hoostaga degmada buulo fulay mas-uuliyiin culimo iyo salaadiin ka qayb galay kulankaasi barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan iska horimaad hubaysan oo maleeshiya ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose iyo ehelada darawal ay dileen maleeshiyaad murtadiin ah oo si adag uga hadlay dilka loo geystay wiilkooda qodobadaas wixii soo kordha iyo hadalhaynta warbaahinta ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya dhammaan xarumaha laandalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا انشر الدين ضياء waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maalintii saddexaad oo xiriir ah dibadbaxyo ballaaran ayaa ka dhacay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollo dhaca koonfurta dalka soomaaliya dibadbaxyadan ayaa lagu diidan yahay xasuuqa ay diyaaradaha turkiga u geysanayaan shacabka soomaaliyeed iyagoo taageero siinaya kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo xasan gurgurte wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in isku soo baxyo ay qayb ka ahaayeen kumanaan qof ay ka dhaceen degmada dhoobley iyo deegaanada hoosyimaada shacabka isku soo baxaya ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhana dowladda daalimada turkiga ee caadaysatay boobka khayraadka dalka iyo xasuuqa shacabka qaybaha kala duwan ee bulshada dhoobley oo fagaarayaasha ka hadlay ayaa muujiyey shucuurkooda ku aadan xasuuqa ay diyaaradaha turkiga ka wadaan soomaaliya waxayna ku baaqeen in hal meel looga soo wada jeesto dowladda turkiga iyo kooxda riddada
cabasho aan ka cabanayno dowladda federaalka uu ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhibaatada ay nagu haysaan maanta meeshaan kuu soo baxnay oo iyo turkiga marka waxaan codsanaynaa inay dhibaatada ay nagu hayaan naga daayaan sababtaas waa waxaa weye dhib bay noo horseedaan meeshaan dowladdii iyo gargaar iyo aan dowladnimo ka sugaynay waxay noogu beddeshay gantaalo iyo madfac marka arrintaasaan cabasho iyo ka nahay oo dadweynaha iskugu soo baxeen degmada dhowley dadka shacabka haween iyo ragba waxaan u soo baxnay dhibaatada maanta oo nagu dhacday ee ka dhacday gobolka geyo yaan aad uga xumaanay oon ka daqanaynaa oon ka dhiidhinaynaa oon u soo baxnay anigoo ku hadlayo dadweynaha degmada dhowley waxaan sheegayaa ama idiin sheegayaa odayaasha dhaqanka waxaan u sheegaynaa inaan annaga ka cabanayno dowladda turkiga dowladda federaalka gantaa la dhacday maraysaa marka intaasaan rabnaa inaan meeshan cabashadana muujinno
ummada soomaaliya meel kasta oo joogto waxaan uga daaqayaa dagaal inay dagaalaan ay muleelaan guulaysigaa lagu soo duulay turkiguu soo duulay shilaal ciidma qolahayo ee fiirlaan cadweeye bil gudaheeda boqol qof oo soomaaliya ay ku dhimata gacantiisii waxaa laynoo soo adeegsanayaa madaxda federaalka ee hadda jirta waxa weeyaan waa gumaysi soomaaliyay eryada iska qaada waxaa weeye uma dulqaadeeda soomaaliya eryada iska qaada حسن ولا هدعه دولة هدعه تركي هدعه دولة هدعه انت وصلت هدعه waxaanu ka xunnahay haddaanu nahay dadweynaha reer dhoobley odayaal iyo dhallinyaro iyo cugaal iyo dumar iyo dadweyne gaar ahaan magaalada dhoobley dumar iyo rag haween dhallinyaro odayaal waayeel waxgarad waxaanu ka soo horjeednaa duqaynta ka dhacday magaalada doorowa gobolka gaday annagoo haweenka soomaaliyeeda waxaan cabasho ka nahay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee xasan sheekh maxamuud ha dhaco iyo dowladda turkiga hooyooyinka soomaaliyeed balaamiga ku oynaayo curyaamiintii baa jidka jiifo eryadii baa jidka daadsan maatidii buu gumaalayaa xasan sheekh maxamuud ha laiska celiyo ha laiska reebo turkiga ha laiska celiyo
وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maxaan ka ognahay ilaalinta xuquuqda ay isku leeyihiin deriska iyo booska ay ka joogto diinta islaamka haddaba warbixintan oo aan caawa idin diyaarinay waxaad ku maqli doontaan deris wanaagga iyo sida qofka muslimka ah looga doonayo in uu ka soo baxo mas-uuliyaddaasi waxaana warbixintan soo jeedinaya walaalkeen marwaan moxamed هيا يا أهل البيوت أدوا حقوق الجار فالجار قبل الدار وصية الإسلام على مدى الأيام أدوا حقوق الجار فالجار قبل الدار وصية الإسلام على مدى الأيام حقوق فيها ثبوت قولوا لهم سلاما ولطفوا الكلام وفاء واحتراما
diinta islaamku waxay si weyn u dhoortay xuquuqda deriska iyadoo deris wanaagga ka dhigtay qayb muhiim ah oo ka mid ah akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee muslimka jaarku ma aha oo keliya qof gurigaaga ku dhow balse waa qof leh xuquuq ay tahay in la ilaaliyo lana dhowro sharaftiisa naftiisa hantidiisa iyo karaamadiisa يا أعظم الأمان للأهل والجيران وسائر الإخوان يا islaamku wuxuu ku booriyey muslimka inuu deriskiisa ula dhaqmo si wanaagsan isla markaana uu garab istaago marka uu u baahan yahay lana wadaago farxadda iyo murugada qur-aanka kariimka ah wuxuu si cad u xusay xaqa deriska waxaana allah subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi suuradda annisaa واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
sidoo kale sunnadu waxay in badan nagu boorisay ilaalinta deriska iyo xaqiisa sheekh maxamed balle ayaana marka hore isdultaagaya sida uu islaamka uga hadlay xaqa deriska derisku walaalayaal waa ilaah subxaanahu wa tacaala dardaarankiisa weeyaan waxyaabaha macnaha ay maanta dadku fudaydaysteen oo ay sahladeen aya ayay ka mid tahay bal iimaankii baa lagu xiray nebigu uu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir falyukrim jaarahu ruuxii allah subxaanahu wa tacaala rumeeyey iyo maalinka dambe oo aakhiro yowmuddiin maalinta is-abaalmarinta ruuxii rumeeyey deriskiisa macnaha ha wanaajiyo deriskiisa macnaha ha xurmeeyo deriskiisa ha ka warqabo deriskiisa yuusan dhibin nabiga dardaarankiisa weeyaan walaalayaal maalmahan dambe waxaad arkaysaa dadku inay deris yihiin oo markaa aysan isderisaynayn oo aysan isxiriirinayn oo aysan isa salaamayn oo aysan isku soo laabanayn oo aysan iska warqabayn arrintaasna macnaa simada iyo macnaha calaamadaha muslimiinta lagu yaqaano ma aha ee waxa weeye macnaha dacful iimaanna galay bay arrintaasi ka imaanaysaa bal waxaaba ka daranba ruuxii macnaha inuu nebigu ka dardaarmay ruuxii asagu dheragsan macnaha oo seexda deriskiisuna uu baahan yahay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam macnaha ruuxii ilaahay ma rumayn oo macnaha oo barya asagoo dheragsan wajaaruhu jaa'ic deriskuna markaa uu gaajaysan yahay imisaa dheragsan deriskooduna uu gaajaysan yahay deriskooduna aysan dab shidan deriskooduna ciyaalkoodu ay dhawaaqayaan asagana laga yaabo cunnadii digsiyada inay ku hartay laga yaabo inuu subxii macnaha bannaanka ku daadiyo laga yaabo macnaha inay macnaha ayadoo macna qallalan jawaanada ugu jirto oo ayadoo qoyan digsiyada ugu jirto oo ayadoo danabaysan oo lacaga jeebka ugu jirto oo ayadoo macnaha way bangiyo u taallo wa maca daalika deriskiisu uu gaajaysan yahay waxaan mar dardaarmaynaa walaalayaal rabbi subxaanahu wa tacaala inaan ka cabsanno xaqa derisku wuxuu ka bilaabmaa inaan lagu dhibin hadal iyo ficil midna muslimka wanaagsan waa kan deriskiisu ka nabad galo carabkiisa iyo gacantiisa haddii jaarku dhibaato qabo waa in la caawiyaa haddii uu gaajoodana waa in la xasuustaa haddii uu xanuunsadona waa in la boqdaa haddii uu murugaysan yahayna waa in la garab istaagaa sidoo kale waa in laga dhowrsadaa xadgudubka buuqa aflagaadada caybaynta iyo wax kasta oo dhaawacaya xiriirka iyo xaqa derisnimo sidaas darteed deris wanaaggu ma aha oo keliya dhaqan bulsheed balse waa cibaado iyo mas-uuliyad oo muslimka alla hortiis lagula xisaabtami doono ummad ay deriskeedu is-ixtiraamaan is-caawiyaan iskuna naxariistaan waa bulsho ay ka dhalan karaan nabad iskuduubni iyo kalsooni islaamkuna wuxuu ina barayaa in wanaagga aad deriskaaga u samayso uu yahay mid ka mid ah astaamaha qofka iimaankiisu wanaagsan yahay sheekh maxamed balle oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa inooga warramaya waxaa laga doonaya qofka muslimka ah si uu u ilaaliyo xaqa jaarkiisa iyo sida xilligan ay dadka uga gaabiyeen xuquuqdaasi sidoo kale deriska waxaa la doonayaa dhibta in laga xaslado dhibta in laga ceshado nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min ilaahay baan ku dhaartay ilaahay ma rumayn ilaahay baan ku dhaartay ilaahay ma rumayn ilaahay baan ku dhaartay ilaahay ma rumayn markaasay saxaabadu yahaan rasuulka ilaahayow kaasi waa mid khasaaray oo hoogay oo ba'ay ma ee waa kee nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam alladii laa ya'manu jaarahu bawaa'iqah waa midka deriskiisa dhibtiisa aysan ka nabadgelin deriskiisa dhibtiisa aan ka ceshan ciyaalkiisu deriska ay tuuriyaynayaan waxaweye gocweed khashinka deriska lagu soo xaarayo iyo wasaqda la hordhigayo iyo baambariska iyo xafaayadda macnaa jawaanada lagu soo gurayo oo deriska la hordhigayo biyaha inta khasaaradaha laga soo saaro qolo kasta ayd gurigeedii ka dhigatay miito iyo mutuleel war ilaahay ha laga cabsado war rabbi aan ka cabsanno guri macnaha waxaa la arki jiray khasaaladdu macnaha biyaheeda la rusheeyo hadda waxaa laga dhigi mutuleel baa laga dhigay shamiitaa laga dhigay haye biyihii aawaye haye albaabkay ka soo baxayaan xaggee bay aadayaan wax weye deriskiibay hor fadhiisanayaan markaasaad arkaysaa dadka deriska oo gurigoodii qaneecada iyo macnaha weye war baad moodaa war iyo xoolaha daaqaya nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh waaalih wasalam laa darara walaa diraar dhibna ma jiro in laysdhibana ma jirto hadday adiga kuu gaartay khasaalad inaad gadatid maxaad dariskaaga u dhibaysaa maxaad biyaha ugu soo daynaysaa maxaad saabuunta ugu soo afuufaysaa war waxaa la doonayaa walaalayaal war cunnada adiga macnaha kugu baartay deriska iyo dadka wareegaya sii macnaha digsiga leeladiisa iyo waxa laga xoqo macnaha jawaan u dhigo xayawaanka sii war maanta dadku dhibaatada haysata iyo dadka cunnada daadinaya dadka cunnada ku cayaaraya waa la og yahay dad baa inta cunnada soo gata oo waxaweye amada ka soo bogata ayay haddana xafaayadii lagu ridi lahaa iyo bambariskii bay soo gadanayaan ogow waa wixii macnaha cunnada la cuno xafaayadii lagu ridi lahaa qofna wuxuu leeyahay wuxuu hunguriga marin lahaa soo ma jeedaan sa markaa rabbi subxaanahu watacaala aan ka cabsanno xuquuqda aan isku leenahay aan ogaanno deriska aan toyanno deriska aan salaanno ruux leh halka ayaa degan ma aqaan anigu ma aqaan aawa derisnimadii aawa islaamnimadii aaway xuquuqdii aawa iska warqabkii aawa walaaltinimadii almu'minu akhulmu'min walaaltinimadii aawo almuslimu akhulmuslim aaway walaaltinimadii aaway iimaankii xuquuqda deriska aan ilaalinno si ilaahay noogu naxariiso noo gargaaro nasriga loogu dedejiyo intaasaan dardaarmaynaa wajazaakum allahu khayran wasali illah wasalam calaa nabiyina maxamedin haddaba qof kasta oo muslim ah waxaa habboon inuu eego sida uu ula dhaqmo deriskiisa islamarkaana ka shaqeeyo in gurigiisa iyo xaafaddiisaba ay ka muuqdaan akhlaaqda iyo naxariista uu islaamku ina faray مدى الأيام حقوق فيها ثبوت قولوا لهم سلاما ولطفوا الكلاما وفاء واحتراما وفاء واحتراما وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu ku soo qaadanayno waxaa hordhacu ah kenya oo si weyn looga hadalhayo weerar xalay ka dhacay gobolka mandheera waa warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali mima waxayna ku bilaabanaysaa sida tan warbaahinta kenya ayaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn u tubinaysay weerar looga shakisan yahay inay fuliyeen dagaalyahanada al-shabaab oo habeenimadii xalay lagu miray xerada ciidamada kenya ee magaalada carabiya ee gobolka mandheera sidoo ilo kala duwan ay sheegeen weerarkan ayaa ahaa mid aad u culus waxayna dagaalyahanada oo si weyn u hubaysani ay beegsadeen goobihii ay ku sugnaayeen ciidamada kenya waxaana halkaasi ka dhacay iskoorimaad aad u xoogan daryanka noocyada kala duwan ee hubka la isweydaarsanayey ayaa muddo saacadaha laga maqlayay gudaha magaalada iyadoo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshadana muujinayeen holaca dab xogan oo ka kacay goobtii lagu weeraray ciidamada kenya waxaa sidoo kale weerarku ay sheegayaan inay jiraan khasaar isugu jira dhimashii dhaawac oo soo gaaray ciidamada kenya inkastoo tirkoob saxa weli aan la xaqiijin balse warbaahinta kenya waxay tilmaamaysaa in xogta weerarkaasi isa soo tarayso marba markaa ka dambeysa sanadkan oo keliya sida ay sheegtay warbaahinta kenya gobolada ku hoos jira gumaysiga kenya gaar ahaan gobolka mandheera waxaa si joogto ah uga dhacayay weeraro laayaan ah oo xoogaga al-shabaab ay ku beegsanayeen ciidamada kenya si kastaba haatee jihaadiyiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka ballaaran ee ay xooga ku haysato kenya ayaa bilihii u dambeeyey si laba jibaaray howlgalladooda waxaana jira dhiigbax daran oo si joogto ah ugu socda ciidamada kenya waxay taasi ahayd warbixintii lagu qoray webka soomaali memo markana warbixin lagu qoray websayteka islaamiga calamada iska hormaad maleeshiya oo ku dhex maray wanlaweyn khasaa'ir kala duwan ayaa ka dhashay iska hormaad hubaysan oo degmada wanlaweyn oo dhacda gobolka shabeellada hoose ku dhex maray maleeshiyaad ka wada tirsan kooxda herdada soomaaliya iska hormaadka ayaa yimid markii uu isqabqabsi soo kala dhex galay maleeshiyaadka murtadiinta ah ee dagaalamay waxayna taasi keentay inuu goobta ka dhaco dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wararka qaar waxay sheegayaan in khasaar dhimasho dhaawacba isugu jira uu kala gaaray maleeshiyaadka murtadiinta ah ee dagaalamay halka la xaqiijiyay dhaawacyada laba qof maleeshiyaadka murtadiinta waxaa dhexdooda caadi ka ah iska horimaadyada hubaysan waxayna badanaa iska horimaadyadoodu dhacaan marka ay isku qabtaan lacwo baad ah iyo dhul warbixinta calamada haddii aynu halkaa ugu gudubno markana xubinta ugu dambeysa waa warbixin lagu qoray websayteka rediyoga al furqaan waxaana hordhac looga dhigay ehlada darawal ay dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo si adag uga hadlay dilka loo geystay wiilkooda saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ka dhacay dil uu askari ka tirsan dowladda federaalk u geystay mid ka mid ah dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada wararka waxay tilmaamayaan in ninka la dilay uu ka mid ahaa darawalada kaxeeya gawaarida islamarkaana ka shaqeeya magaalada qoryooley iyo deegaanada hoos yimaada ilwareedada deegaanka ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in askariga dilka geystay uu goobta isaga baxsaday durbadiiba kadib markii uu falkan dilka ah uu ku kacay maamulka degmada qoryooley ee taabacsan dowladda federaalk ayaana ilaa hadda ka hadlin falkan dilka ah ee uu geystay askariga xubintii hadalhaynta iyo guudmarka midigaha islaamiga ayaa intaa noogu eeg markaan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abusheyba لا عطرا فإذا رأيت نصرا فاسجدي لله waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana wilaayada bay deegaanka doodaale oo ka mid ah deegaanada hoosteeya degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga bay dhowaan waxaa ka dhacay kulan dowro sharci ah ay barbar socotay loona qabtay beelweynta tuni ee degan bay kulankaasi oo socday muddo saddex maalinna ayaa waxaa ka soo baxay natiijo wanaagsan walaalkeen bashiir muxiidiin oo ka qaybgalay kulankaasi ayaa tabintan inooga soo diyaariyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaan iraxiim dhegeystayaal waxaan idinkala soo hadlayaa deegaanka doodaale ee hoostaga degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay marka aad joogto magaalada buulafulan deegaankan wuxuu inaga xigaa dhinaca waqooyi qiyaas ahaan soddon kilomitir maanta waxaa halkan ka dhacaysa munaasabad ballaaran oo gebagabow ah kulan muddo saddex maalin u soconayay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay oo ay weheliyeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada buulafulay iyo sidoo kale waxgaradka iyo nabadoonnada beesha tuni ama shangamaas oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay kulanka waxaa ka soo qaybgalay oo goobjooga culimada nabadoonnada samadoonnada oo uu hogaaminayay ogaaska beesha tuni ee wilaayada islaamiga ah ee baay kulanka waxaa dhinac socday dowlo sharci ah oo muddo saddex maalin u soconaysay waxgaradka iyo nabadoonnada beesha shangamaas waxay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah iyo muxaadaraad haddaba gebagabada waxaa goobjoog ah mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay culimo iyo qaybaha kala duwan ee beesha shangamaas ama tuni beesha tuni ayaa soo saartay bayaan dhowr qodob ka koobnaa ugu horeen waxaa madasha laga akhriyey bayaanka ka soo baxay beesha tuni bismi llah alxamdu lillah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah ujeeddo shir wadatashi ah kadib kulamo qaatay muddo maalamo ah una dhexeeyey walaayada baay ay weheliyaan mas-uuliinteeda maamulka islaamiga ee degmada bulufulay iyo hoggaanka dhaqanka beesha tuni ay degtaa gobolka baay ayaa allah fadligiis lagu gurfeeyey qodobo muhiim ah oo looga tashanayay aayaha ummadda waqti hadalkan ah kuwa taagan kulankaas oo ka dhacay deegaanka doodale kulankaas waxaa barbar socday dowri sharci ah oo loo qabtay waxgaradka iyo nabadoonnada beesha tuni waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah waxaana ka mid ah kow in beesha tuni ay adkaynayso ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna ballan ku qaadaysaa inay ku difaaci doonto naf iyo maal adin iyo intiba lambar labo waxay beeshu dhammaan ummadda muslimka ay u caddaynaysaa in ay beri ka tahay falalka ashahaladarnimada iyo ficilada gaalnimada ah ee uu doonayo maamulka ridida koonfur galbeed oo fadhigiisu yahay magaalada baydhabo lambar saddex hoggaanka dhaqanka beesha tuni wuxuu si dhow ula socdaa iskudayada guracan iyo ficilada foosha hun ee uu doonayo adowga si uu fidni kaga dhex abuuro qabaa'ilada walaalaha oo deriskay leeyihiin beeshu beeshu waxay ballan ay ku qaadaysaa inay ilaalin doonto midnimada muslimiinta iyo safkooda kana hortegi doonto in iskastoo doonayso inay qalqalgeliso amniga iyo nabadda lambar afar beeshu waxay bogaadin iyo tahanidii oo ay u diraysaa islaan ahliyada tawxiidka ee ku ribaadaya furimaha bariga afrika waxaan leenahay allaha baarakeeyo juhdigiin oo dadaalkiinna lambar shan beeshu waxay dhammaan qaybaha kala duwan ugu baaqaysaa si gaar ah dhallinyaradeeda inay u diyaariso allaha diintiisa inay difaacaan si ay u garab istaagaan walaalahooda mujaahidiinta lambar leh hoggaanka dhaqanka beesha tuni ee deggan walaayada islaamiga ee baay wuxuu halkan ka bogaadinayaa maamulka walaayada islaamiga ee baay kaas oo juhdi aan yaran ku bixiyey si u hagaajin lahaa amuuraha muslimiinta ee ku nool gobolka waxaan dhammaan si isku duuban aan u leenahay jazaakum allaahu khayr lamar toddobo waxaan ku caddaynana bayaankan beeshu inay iskugu raacday dardargelinta howlaha dacwada iyo waxbarashada dadaalna ay ku bixin doonto in ubadkeeda ay kala dagaalanto inay ka saaran jahliga lamar siddeed waxgaradka beesha tuni wuxuu isku raacayay in la ilaaliyo dhirta iyo daagga si dhulkan us u noqon mid nabadguuray lambar sagaal gebagabadii waxaan halkan baagtoobadkeena ugu direynaa dhammaan xubnaha murtadiinta ee ka dhashay beesha tuni ee diintooda oo ka ridoobay waxaan ugu baaqaynaa in allah u toobad keenaan oo diintooda ay u soo laabtaan waxaa loo ballanqaadi doonaa cid kastoo doonaysa in ay safka radida iskaga soo baxda in ay la kulmi doonto soo dhoweyn ee waxaan leenahay rabbigiin u soo laabta
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa xafladda gebagabada kulankii qayimka ahaa ee u dhexeeya mas-uuliyiinta walaaada islaamiga ee baay oo ay dhinac socdeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada buulafulay iyo waxgaradka beesha shangamaas ama tuni markanna waxaan eegi doonnaa qaar ka mid ah waxgaradkii i nabadoonnada beesha tuni ee munaasabadda ka soo qaybgalay kuwaas oo cabiraya shucuurkooda iyo bayaankii ay soo saareen bismillaah walaalayaal insha allah siin salaamaysa anta muslimiinka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam may ahaa magacay maala cali uthmaan ibraahim yaree samadoon beesha tunni yaka dhaladii oo idin reer manyar eh yaka dhaladii insha allah duuri maynin dareertay sadibere eh oo may ka qaadanay shirka intilka fogaada dowladda tawfiidka umadilan kasahi ilaahay aan kama hadiyaan amay aan kama hadiyaan muhaafadada boolofulay ilaahay aan kama hadiyaan iyo aan kama hadiyaan odayaal intaan isu kooyan insha allah adna ay mahasiyaane malaaga oo dowladdaas ingal gaariyey intaan ii kulmi aan kama hadiyaan baadisha showweynaag oo shantagamaas uun wiirintaan ha jiibin migan uun samadoon wiirintaan ha jiibin dowladda ha ka haadireen kooyan waana kasabareen sadamin inta baryan aan ma hadiriyaan allah ka thawaabsi insha allah yalana insha allah may kala ka daraan intii laka dadaala jihaadka gaalay wadanka kaduuli burundi uganda arrimo may ka fadaayan beermaantaal eelmaahan qodan heelemaan roogda wadankaaniya kaduulan un weerar qaadnoo diyaarangana wadanka intii una furno una antaaganaan wadanka insha allah ilaahay dartis diinta ilaahay ummado ka hogaamin beesha tuni obaaya intii un gaadaasay un mayrood un kuweerarna un tilaabo qaadna aidahi maylka shagay in furo khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum nafbiina maa biin kigaana doge iyo kigaana yarba iska dalgo afkaarko inta saarula maahan inshallah may ka dare may dhare lan wal kasa wala walan kasa jinga jingme o mana lan wal kasa iyo inta wal ka baladi dal aame walan kasa re duurun wa kiib gaadiya koy hadu wal ka baladi ge faydu inga ka deerni inshallah ilaahay an kama hadiyaan muhaafadada bulun fula i dacwadi an kama hadiyaan wa billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ang mahadnagaan ilaahagii intanii kulmiyay intuun iskisheeni ilaahgaas ang mahadiyaan maxadiis bilaabma dhammaad ang lahayn iyo ang mahadiyaana maxaad alamaadme ang mahadiyaana ahe dowladan gabangaabidee dadka gabangaabiyay walaayada oo gobolka baay ma aldacwadi walaayadii iyo ang mahadiyaan haddaas kadib maybwa alxamdulilah ilaahay banka mahadsan geeki mayba inta kabata ahin daruus badan iya ka qaadani dad badana walan fahansanaynin wala ka fahmi dadkii wal fahansanaynin eeda walan ka ziyaaden alxamdulilah ilaahay banka mahadsan ee eed iyo eeda walan ka fahmi eed iyo eeda walan ka fahmi alxamdulilah taas markiisaananku guduma akhiyaaray kolay aragahaytana una geeke mayba roognahin maraalad oo una maybu ahaan jihaadi ah yaka jarna mahanii duulayhin gaala oo heligi una qabiilqabiil anis dhammaayo jirnay wadanka maarna alxamdulilaahi diin an yaalna tawhiid an jarnabin an kooyo jirn markii una tawhiidka gobsanay ummado walaalo nagatee gaalahanii duuli gaalada haddahanii duuliha koley may baa inay tawhiidkan baabi'ido ummado muslimiinta diintiyog macnaha ka baabi'idyahaninka duuli may buahan gaaladaas walaalyaalow beelan reertuni odayaasho geeka dhammaantoy intaa ku kulmayin may lahaa lanwiing in lan yar ini gaalada isku dhowna diyaar mangihiidina ini gaaladaas naf'ii maalki biine oo maarna adduunyada aan la laabno gaaladun maarna yeeb handurmi iyo maarna inta hirgelanoo reebta inun ka reebna diyaar angana maasha allah alxamdulilah allahu akbar allahu akbar allahu akbar walaalyaal tankala may lahaa tawhiidkanah ninku duuli maamanah gaalo horraanbi rogdi maha duuli jarn tawhiidka unti una qobsini oo diintan una fahagni ini un diintan ka dhagangna una fahagni ya gaalaha ninka duuli gaaladaas inti nuurkaas damid ya aan duuli unun may diyaaran anaa oo geeki diyaaran anaa naf'i maalniki biyaana ini gaalada handurmeed una reebta inun handurmi ka reebni ilaa ti meel kasta iyo fejin iyo kukoyti booski iyo katabti unun ani anka seen ya go'aan ee ka gaadini taasaawaas allahu akbar allahu akbar qodobka kale mayka dareey gaalada shalay may bu ahan kooytay waan geeka si ambatoofadaas may fadaane hoob ilaahay aro una nafta qabna may fadaane gaaladaas diyaar an anaa ini iyo jidbiya gaad kii kelinka shanaadku koy iyoona kii maraykanku koy nebedankasaana intaasaa ka balan qaadan allahu akbar may kale lahaa beelashan gamas leeraw oo gobolka baay degan geeka odayaalshe dhammaante untaa ku kulmiyin may ballan qaadan ini diintun garab sulun oo diinta difaan tow allahu akbar maxaafadadii geeka ninkoyta ka ballan qaadane ini deriseen ludheer oo mana diintan surugna walbada geeka manaha isiinba ogaytani diinta waa likasaabsanaytigi walmanin shalreeban walba may shalreeban aragaasen maybu aha kitaabkan ilaahay hadiji usuuba walbaan kitaabn walnin adday ini dhumusda dhiigshab la badbaadi maarna gaalada la dhow owlaada jihaadka lakabeeri walbarashada langharmad dugsiyaalka la fur ummadda alxamdulillah warbarasho lakabeeriya nani beeri tii ma qaadane akhyaarey shangamaas hataa diyaara tii iska rane maaha jasaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey ugaas xuseen cusmaan dhaayow ugaaska beesha tuni ama shangamaas ee walaada islaamiga ee baay insha allahu tabaaraka wa tacaala awalan ilaahay baa mahadla ikhwaanin allihina waafijiyey islaaqnimada yoonay iimankan waafijiyaan awalan ang mahadnagaana aboodiyo may laraay usu karta hadigeeka islaaqnimada lokolokooyo magabna runtii wal ilaahay tabaaraka wa tacaala hakin ogolaadaw may kale insha allahu tabaaraka wa tacaala mahadse bilaw iyo dhammaad aan lahayn allah tabaaraka wa tacaala iyo askiley mayl araayo su nicmaduus haddana si amniga ma kooba korno ilaahay tabaaraka wa tacaala suu suleeyu lain shakartum laziidannakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid nicmo kastuu sunaysi shukrininka baahanye taas insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahba ka mahadsan bacd alxamdu lilaahi tabaaraka wa tacaala may kalan gudubey shaqo kasta inay ka shaqeeyo on baahadaas nicmadaasay rigo oo insha allahu raxmaan addaacooto ilallaah maktabu xaraka al-shabaab almujaahidiin ankooriyay amiirkan iyo makaatibtiis dhammaan umuto muslimiintiisu guud iniyo horumarkii diiniga insha allahu juhudo geliyaan aan teegayin insha allahu aan mahadnagaan jazaakum allahu khayra lana gaarhaan gobolka baay un hadda ku noolno waalagan sheekh xamse abu jacfar walaayada baay alislaamiya may baa lanaa jazaahu allahu khayr intaas ka bacda muxaafadadii hana boogodeen insha allahu maktabkii dacwada dhammaan may baa lanaa siin mahadnagaan jazaahu allahu khayra siin lana maykal insha allahu raxmaan siingaraane marxaban bikum ya siinglana waalagan usub marxaban bikum ya siinglana siindhowaahyaana insha allahu tabaar galbo furun sahadunu jeelayni sugud gaar odayaasha dadka sagaalun jirka afagteediyuna kaba bahaay ini culummadii intaa sharka ka biyaayen jecel sababtiye iniyo goobla rogan asharadii siyaan faa'iidi badan iyo laka faa'iidi faa'iidadii tan hadda lahaa saarayba ka mid eh ikhwaani intaas insha allahu raxmaan maddii ana ku gudub may kale insha allahu tabaaraka wa tacaala umahadnagee beelo reer tuni beelo reer tuni tan rigesin hadda aragaha saan dadka dhan wiiritaan samicina waa baana wiiritanglay kokooyen nabadoonshiyan lahadalay saasa kokooyen kutubada safaraxaad ayaan qaadaayen maalmay la raayayso lanqashuucsunoo majarna insha allahu taas ilaahay bacdallaahi meeg mahadnagaane walaayadii mulay asharadan biyaasi culummadaas ya insha allahu aan mahadnagaana qofka haddiiba nishaad leh nishaad walka biyaw lanki akhriysanta haaladii lan akhriyaayo iinana may la raayayso makacaajisu doono insha allahu taasay intaas iyaanku gudubee runtii beelashan gamaas ballanqaad badan iyo qaadan geeg ballanqaadkaas unoo hasaarnay bayaan oo beelo reer tuni hasaartii kulun oo wada tashi e runtii haddii nagada jihaadka bariga afrika ku socda garab istaag naf iyo maal insha allahu raxmaan taasas ku waafaqsagna maha jazaakum allahu khayr insha allahu raxmaan ikhwaani may kale insha allahu tabaaraka wa tacaala ka daree dad riig mujaahidiin ee badan iyo dhalni jihaadka ka mid ayinka jiraan ma dhanaa dadka muslimiinta suguud si gaalada hadda la sheegay marxaladii maadaama uun xaanhuuso korn waxyaala iyo ka baahayaan ummato muslimiinta sanjalaafeen sababtiya kurtumi jidita dhahda jubadyaalka lukasooda ku suraayaan kurtumadaas may ka mid ahaa diinta jallaafeewje sababtiye ini may baa ballan qaadnay uno may la raaisu jihaadka garab surinjay ka mid ahaa kurtumadaasi oo meelas lukusurahay dhibka muslimiinta gaar ahaan bariga afrika aan sheenay ininu kurtumadaasi wada siibna ballamadaas insha allahu tabaaraka wa tacaala si aan wada gaadniw ballankaasi insha allahu raxmaan biidni illaahi ilkariim may kale insha allahu ku darafaday runtii saa haddaad aan ku wareerna igraarka ka jiri baad ka dirisida may horto walaayada suguud aan sheega faday anti walaayadan islaami kooyti dhuurkan sinne may la raayu suu dirisida afargabayilya beelan reertuni gaarhaan gobolka baay afargabayila diris leeyiin mar hor dad galantiyo lon reeba jirna ka jeri waagii aragday hor yahaayeen walaayadan islaami inti kooyti diinka islaamka laha dhah dhiki lan aragday dhabiyoonjeysideenoo dirisidii e ama dii bogol neef gaal ee lanka gaaday qisid e ama insha allahu mahanimarna horto saa taas insha allahu tabaaraka wataala taas insha allahu mayba kiitusaase ini ummato muslimiinta dirisidii ee la nabadgeliy iyo kiitusaas taas haddana insha allahu aan hadda huseen ahaantay malaak huseen usmaan eliyare beele mayba haddaadan ku eran hogaanan haaya tumunsin tumunkansin iyo regi hortay walaayada dhatiya ka dhah shaqeeyeen ini mayla raayso gabaa'ilidii diristadana khilaafad bani aadan lamadii unug aragday isla dhaladeen soorloska dariba soorto iska khilaafayaan taas ma oji ilin khilaafad oo diinin dhaxaytay walaayo lamada jaanibaa ku gurmuday ilaahay marman haddana maybaa isku ognaa insha allahu nabadgelyintii antaas juhudadii regihageliyaayeen noqobadii iyo maalmalaagii dadmaka isgarab teeginya walgobodee taas insha allahu raxmaan haddana sidii iyaninga toob ilaahi raalakanagada intaas kabacda may kale insha allahu raxmaan haka gaabay fadeey ikhwaanin runtii sa hadda la ogsinye degmada buurre kaba may la raa iyo gobolkan baay baydhowo la raw iyonay diinsoor waxyaalaga hadda dhatiyo ku suganyiin walogyi waxyaalaga dhatiyo ku suganyiin ogna may insha allahu aan baagane rigo oo adan ku waran unu dhalnay ha ku sugnaadeen diinsoor ama ha ku sugnaadeen maylaray baydhow ama ha ka jireen buurrakab rigaas mayba siinglanaa qasah dheere berdaala si guud ahaan rigi oo mayla raayso macluumaadka unu malaakeena gobolka baay haddii aan ruugo unu malaakeena maylana inihani wada hariiraan towbad islaamka furunta towbaduna mayla raayso aan bandhigna haddii goryaalshi waxaa la goosadaan goryaaljo lokooyan insha allahu towbadii aan bandhigna islaamkii ka wareejina islaamkana farxaad yoona yah ka dhowaayi doono intaas yoon aan sheegan ikhwaanig may kale insha allahu ka daree mayla raayso goryadiyo qaadadayaan ini dadka warbaahinga la siihay goryaalka al-shabaabka gaadadahaas yalay maka gaadadahaas gorukan lacagayaas goruga lanka usuu farta kasaarahaas unuubaa weelni malaagayaan horsooda naftay dhowr qof iyo may la raayo sujeey taa'ibiinga hakabehen safkaasi gorug walan lacagaya lanka hoofadaw dukaanga ka furude hoofadaw mooti insha allahu rahmaanka gadade wala lowlaysofadasa faraxaad inan laha ka dhowaahe insha allahu intaas mayba ha ka dhowaaye dadkii higahayan inihoniila hariiraan mayla raayso nidaamkaas mayla raayso an idaarayni iyo insha allahu ha ka dhowaaye insha allahu ikhwaanin ballanka unu qaadni ini mayla raayso ikhlaas unu an qaadna intaas iyo ballangninge wa jazaakum allahu khayr wa aakhiru dacwana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
ugu dambeynna waxaa madasha xafladda ka hadlay sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim sheekhul waalid almujaahid oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta sheekh wuxuu si gaara ula dardaarmay waxgaradkii iyo nabadoonnada beesha shangamaas ama tuni allahu akbar allahu akbar alxamdu lilah wاsalaatu wاsalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh waxa ilaahay loogu mahadiya ah maanta kulankan ballaaran ee gunaanadka dhowro socotay saddex maalmood ee halkan ka dhacday magaalada doodaale beelweynta tunni runtii waa beel beelaha waaweyn ee soomaaliyeed ka mid ah meelo badan ayay deggan yihiin jasaahumullahu khayran qaybteedii deggan wilaayada baay gaar ahaan muxaafadada boolfullaay magaalada la yidhaahdo doodaale qaybteeda deggan weeye ee ma aha tunni halkan ay ku kooban tahay tunni waa qabiil ballaaran ee soomaali daafaheeda kala duwan deggan waa qabiil taariikh dheer leh weeye oo gumaysiga wax badan la soo dagaalamay anigu waxaan la kulmay ugaaska beelweynta ee tunni ayaan la kulmay annagoo wafdi ah isagaa nooga sheekeeyey marka aad allaahu akbar marka aad iyo aad baan runtii ugu farxsannahay maalmahan muddadan kooban oo muddadan saddexda beri ahayd ee aan la noolayn walaalaheenna beesha tunni si wanaagsan oo sharafle ay noo soo dhoweeyeen dadkan dad diineed oo mujaahidiin inay yihiin oo islaamka iyo hiilintiisa inay dhab ka tahay waxyaabaha cajiib kale oo aanu la yaabnay waxaa ka mid ah dowladooda waxay ugu magac dareen wiil iyagu ay dhaleen oo mujaahid ah oo camali istishhaadiyi ka qayb galay oo lagu magacaabo aadan yarow runtii dowladda nusucamada keliya kama koobnayn waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah magaalada odayaashii weeye hadda halkan aan la fadhinno acyaantii nabadoonnadii macal suldaankooda uu hogaaminayo magaaladana way ka socotaa gabdhihii magaaladoo dhan iyo hooyooyinkoodiibaa magaaladii daafeeda isugu yimid oo muxaadaraad loogu qabtay masjidkii bay soo buuxdhaafiyeen oo fagaaraha dacwashaaric lagu qabanaya ayay ka soo qayb galeen magaaladoo dhan baa maalmahan ay shidnayd marka maanta waa maalinkii gunaanadka ee ugu dambeeyey jazaahum allahu khayran dowladda waxay shacaar iyo halkudhig ay ugu dhigeen aayadda ilaahi subxaana wa tacaala uu yidhi walaqad bacaثnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanibu daaquut kaasa shicaar ah aayaddaasa shicaar noo ah bay dheheen beeshu oo macnaheedu yahay ilaahi subxaana wa tacaala uu yidhi waxaan idinka soo saarnay ummad kasta ka soo dhex saarnay rasuul baan ka soo dhex saarnay waxaan la soo dirnay laba arrimood an icbudu allah ilaahi subxaana wa tacaala keligii caabuda wajtanibu daaquuta daaquutna ka dheeraada beeshu waxay leeyihiin shicaarka yagu waa allah subxaana wa tacaala keligii inaan caabudno oo aan daaquut ka fogaanno intaa waxaa sii dheer oo cajiib ah oo soo jiidasho leh hadafka iyo ghaayada iyo yoolka dowladu ay tooganayso oo ay higsanayaan saddexdan beri markay dhammaato waxay yidhaahdeen waa halkudhiggii qiimaha badnaa ninkii saxaabiga ahaa ee gaalkii hor istaagay ee ribciy ibni caamir soo ma jeedid ee ku yidhi gaalka war maxaad rabtiin markaa kadibna wuxuu yidhi ilaah baa na soo saaray linukhrija alcibaad min cibaadati alcibaad ilaa rabbi alcibaad dadku inay is addoonsadaan in laga saaro dadku allah keliga addoommo ay noqdaan wa min jawri adyaan ilaa cadli alislaam diimaha baatilka daaquudka inaan ka tagno cadaaladda islaamka aan u baxno sidaas ayaa hadafka iyo yoolka yaga beeshu waxay yidhaahdeen taasaa hadaf noo ah khayr allaha siiyo waa sidaad aad ka dareemaysaan dareenka iyo shucuurka runtii aan aadkii aad kula yaabnay odayaasha haddaan la kulannay oo runtii ay jecel yihiin culimmada maamulka akhyaarta u timid soo dhowayntooda maamuuskooda martiqaadkooda iyo siday kula maaragtayse wanaagsan ay kula jaanqaadayaan mawaadiic aad iyo aad u qiimo badan oo mawaadiic kala duwan oo mawaadiicda islaamka ayaa ka baxay in ka badan saddex iyo toban mawduuc acyaanta hadda ka soo qaybgashay ee beesha waa in ka badan taqriiban konton soo ma jeedi saddex beri ayay socotay marka walaalayaal waa wax lagu farxo kelimadayda ugu dambaysa oo aan ku soo gebagabaynaya waxay tahay jazaakum allahu khayran waxaad ballan qaadeen bayaankiiniin ka muuqdo ood ku ballan qaadeen diinka inaad u helisaan deegaanadiina aad ilaalisaan cadowga inaad wiilashiina ka ilaalisaan shareecada ilaahay subxaana wa tacala dhabahaan inaad u dhaqangelisaan idinkuna diinka ilahay inaad barataan oo maxaan ku yidhaahdaa aad noqotaan saxaabadii nebi maxamed waddaday mareen inaad martaan oo nebi maxamed aad ku dayataan inaad ka dhabaysaan baa laydinka rabaa oo sidiisa aad u filisaan allah idin barake midka labaad waxaan dardaarmayaa allah idin barakeeyo beeshiina waxa weeyaan runtii waxdara la yaab leh ayaa na tusiseen deegaanadiina way ka muuqdaan oo bulshadii dhan baa ka muuqata allah idin barakeeyo allah idin xifdiyo allah idin xifdiyo allah idin ilaaliyo allah idin barakeeyo ugu dambaynna wiilasha idinku aad dhasheen ood ballan qaadeen cadowga sufuuftooda ku jira maanta waa waa lasoo qulqulaya qabiil waliba wiilashoodii bay ka soo saaranayaan idinkuna arrinkaas inaad ka dhabaysaan gaalada way baxaysaa xabadda ugu dambaysa mujaahidiintu yay ilmaha galaafanin oo cadowgu duufsaday ka soo saara saba u noqda war ka soo baxa la yidhaahdo hub hadday la yimaadaana waa loo lacagaynaya hadday yimaadaanna deegaankooda toobad keenaan deegaankoodii bay ku noolaanayaan bulshadoodii muslimkay la noolaanayaan cid wax u raacanaysa ma laha walaalayaal annaga hadafkayagu waxa weeyaan in ummadda islaamnimadu ay qabsadaan ayaa hadaf noo ah baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayran bixusni istimaacikum allahu akbar allahu akbar allahu akbar والله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinay noo suurtageliya diyaarinta iyo tabinta xafladan qiimaha badan ee maanta ka dhacaysa deegaanka doodaale ee hoostaga degmada bulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay halkan oo lagu soo gabagabeynayey kulan muhiim ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo waxgaradka iyo nabadoonnada beesha tuni ama shangamaas xafladiina waa naga intaa aad buu umahadsan yahay walaalkan bashiir muxiidiin ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu